qaala inuu yidhaahdo nisfuki taaliqun barkaa waa furan yahay taluqat way furmaysaa dalqatan waaxida hal dalqad ayay furmaysaa wuxuu leeyahay haddii uu aanayo furiinkii qaybiyada ka mid ah oo uu yidhaahdo maalan barhkaabaa furan oo yacni saa uu hadlo waxaa weeye hal dalqad unbaa dhacaysa waayo qofkani wax barbadhoobayaa ma aha ee waxaa weeyaan dee toos baa wixii ugu wada dhacayaan ma haddii lagu dhawaaqay waayo wuxuu yidhi wakadaa waxaa kuula mida idaa qaala hadduu yidhaahdo anti adigu taaliqun waad furan tahay nisfa dalqatin dalqad barhkeed baa furan tahay hadduu yidhaahdana waa kuula mid aw amase rubca dalqatin dalqad afar meelood oo meesheed baad furan tahay dalqat way furmaysaa dalqatan bay furmaysaa oo aalaaqu laa yatabacad alaaqu wax markaa barbadhooba oo qaybsamaya ma aha fuqahadoo dhamme arrintaa way isku waafaqsan yihiin daawuda daahiri bay ka soo reeraan bay yidhaahdaan oo haddii in yidhaahdo dalqad barhkeed baan kugu furay waa uun maaragtay waa iska gudbaysaa oo inta kale u gudbaysaa wax badhoobaya ma aha fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu طallaqahaa bal hadduu furo marka ama nis ku dhawaaq ama hal ku dhawaaq ama laba waxaa doonto dhaho waxaa weeye wax barbadhoobaya ma aha waxa weeyaan way dhacaysaa dalqadii inta kale waxay yani ataxliilu wالtaxriimu ida اجtamaca gulliba الtaxriimu haddii shaygii xaaraan iyo xaalmeel isugu yimaadaan xaaraantun baa la qallibaya oo barhkaabaa furan barhna ma furna waxaa la qaalib yeelaya inaad wada furmayso macnahaasina waxaa weeyaan waa macno sugan weeye waidaa qaala hadduu yidhaahdo anti adigu taariqun waad furan tahay alaaan saddex ayaad ku furan tahay ilaa dalqatan mid mooyaane daluqad way furmaysaa dalqatayn laba dalqadood ayay furmaysaa aw amase wuxuu yidhi alaaan saddex baad ku furan tahay ilaa dalqatayn laba mooyaane daluqad way furmaysaa dalqatan hal dalqadood aw amase alaaan baad furan tahay ilaa alaaan saddex mooyaane daluqad way furmaysaa alaaan saddex bay ku furmaysaa halkana istinii waxay odhan jireen weeyaano dee haddii u yidhaahdo maalan yani waxaad ku furan tahay saddex baad ku furan tahay mid mooyaane dee midkaa waa laga soo reebo dee labaa dhacaya hadduu yidhaahdo maxaanku idhahdaa saddex baad ku furantay laba mooyaane dee midkii baa dhacaya oo shuruudda istinaaga marka la helo dee inuu istinaagu inuu xidhisan yahay oo mustanaa iyo mustanaa minhu uu isla socdo faasil meesha aanu jirin bay shardiyaan waana inuu waxaanu qofkan hadlaynaa intaanu hadal ka bixin waa inuu niyeysan yahay waxaanu soo reebayo waayahay marka haddiise la yidhaahdo alaaan ilaa alaaan istiqraaqu ida istaqraqa alistinaau baala istinuu hadduu istiqraaq sameeyo waa burayaao wix lagu dhawaaqay baa dhacaya wix lagu dhawaaqay baa dhacaya saddex baad igaga furan tahay saddex mooyaane saddex mooyaane waa iska laqwi hadur iyo sheeka iska noqotay wixii lagu dhawaaqay bay ku furan tahay weeyaan wain qaala anti aaliqun wain qaala hadduu yidhaahdo anti adigu taaliqun waad furan tahay in shaa allahu haddii allah idmo oo ilaahay doono talaaqaaga aw amase uu yidhaahdo in lam yasha illaahu alla haddaanu doonin dalaaqaaga waad furantahay wakadaa waxaa kula mida ilaa an yashaaa allaahu inuu alla doono dalaaqaaga mooyaane lam tadluq suwartaas oo dhan furmi mayso oo mashii'adan lagu xidhayo iyo iyada qudhad waa nooc istitnii ka mid eh xadiid baa jira man rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh man xalafa faqaala in shaa allah lam yaxnaf qofka dhaarta oo in shaa allahu raaciya qofkaasi ma dembaabin yani xilfi kuma dhicin oo markaa dhaartii dee lagama rabo walaa taquulanna lishayin inii faacilu dalika gadan ilaa an yashaaa allah sulaymaan ibnu daawuud xadiidkii bukhaari muslim ku sugnaa laatuufanna alleylata calaa sabciina imra'atan talidu kullu imra'atin minhunna ghulaaman caaw waxaan soo marayaa soo tawaafaya u tegayaa yani toddobaatan haweenoo nabiyullaahi sulaymaan yidhi mid walibana waxay dhali doontaa nin dagaalamo mujaahid fii sabiilillaahi ah marka insha allahu insha allahu muu odhanin falam talid minhunna ila imra'atun waaxidatu nisfa insaan waxba kama soo bixin mid baa waxoogaa insaan jeexii dhicis yar soo tuurtay low qaala in shaa allahu lam yaxnaf riwaayad kale waxay low qaala in sha allahu kaana darakan lixaajatihi hadduu insha allah odhan lahaa waxaa weeye xaajadiisa ay gudila ibnu kaiir kitaabkiisa irshaad اlfaqiih ilaa macrifati adilati tanbiih markuu axaadiidtaa keenay oo xadiidka man xalafa faqaala in shaa allah waxaa laga qaadanayaa wudha caam weeyaano fi alacmaali waاطalaaqi wa annahu yustathnaa fiihi biin shaa allah fayartaficu طalaaqu yacni waxaa soo hosgelaya acmaal oo dhan iyo alaaqi baa soo gelayoo in shaa allahu markaa waa istinaa laga soo reeb ah oo alaaqii markaa waa furmaya waa waa waxa weeyaan waa kor noqonaya oo yani dhici maayo mar hadduu yihi in shaa allah oo mashii'adii ilaahay subxaanahu wa tacala uu raaciyey wayajuuzu tacliiqu alaaqi wayajuuzu waxaa bannaan tacliiqu alaaqi furriinkii inuu ku xidho calaa shuruudin shuruud inuu ku xidho ayaa iska bannaan wain callaqahu hadduu ku xidho calaa shardin shardi hadduu ku xidho ninkii wax furayey alaaqii oo wawujida la helo daalika shardu shardigaa la helo taluqad way furmaysaa oo shardi hadduu ku xidho shardigiina la helo dee waa sidee u dhacday markaa faidaa qaala hadduu yidhahdo lisawjatihi xaaskiisii hadduu ku yidhaahdo in xidti haddii aad xaydo oo dhiiggii caadaha bisha uu kaa yimaado fa anti adigu taaliqun waad furan tahay taluqad way furmaysaa bimujaradi ru'yati dami dhiigga araggiisoo keli ah ayay ku furmaysaa markaa dhiiggii soo booda khalaas oo dee waa shardigii uu ku xidhay fa idaa qaalad hadday tidhaahdo ay hadashay iyadoo taa xidtu waan xayday oo fakadabaha ninkii uu beeniyo oo yidhaahdo waxamaad xaydin falqawlu odhaahda iyo hadalku qowluhaa qowlkeeda weeye maca yamiiniha dhaarteeda la qabo haddii meeshii doodi ka timaaddo haddaad xayddo waad furan tahay ilaa cidi markaa hoosteeda ma eegino ma lama fiirfiirino baddaa lama geline iyadaa iska warramaysa dee markaase waxay tidhi waan xayday hadalkaasi ku hadasha waa la yshayaa marka yaa la waraysanaya marka oo xunkii iyo labada qof kee la qaadaya isna wuxuu leey been baad sheegaysaa illa hadii laisma ogolaa hadalba maleer waxamaad xaydin iyadaa iska war haysa xogta rasmiga iyadaa haysa waxaa weeye qowlkeedaa la qabanayaa dee allahna subxaana wa tacala waa kiraa walaa yaxilu lahunna an yaktumna an yaktumna maa khalaqa allaahu fii arxaamihinna marka hawsha iyagaa loo xilsaaray wixii rixinku inuu maran yahay in maaragtay dee caadhiiggii leeda waxbaana jirin in wax jiraan iyadu inay arrintaa ay ka run sheegto marka iyadu maa la dhaarinaya inaad xayday dhaaro wa in qaala hadduu yidhaahdo in xidti haddii aad xaydo fadaratuki dangaladaadii taariqun waa furan tahay tii lagula qabay waa furan tahay haddaad xaydo fursaa markaa iyada ugu jirta halkaa oo faqaalad marka ay tidhaahdo xidtu waan xayday oo fakadabahaa uu markaa beeniyo yidhaahdo warkaagu sax ma aha oo muxamed xaydin falqawlu qawlka la ictibaarinayaa wax ka soo qaadkale qawluhu olaadiisa weeye maca yamiina ila shitadeed isagaana la dhaarinaya walam tatluq idaratu darradii iyo tii dangaladiina furmi mayso oo waxaa la leeyahay dee waa xaqulkhayr oo xaqulkhayrkaa ciddaa kale xaqeeda iyadoo waxba deg dega loo rumayn maayo ee ninka xaggiisaa la eegaya haddaad xaydo tii lagula qabay waa furan tahay markaasay tiri waan xayday waxaagu sax maha weli maad xaydin bay taadu taagan tahay waxaa weeye qowlkiisa ayaa la ictibaarinaya isagaana la dhaarinaya inaanay xaydin way been ku sheegaysa warka wain qaala in kharajti ilaa biidnii fa anti taaliq wain qaala hadduu yidhaahdo in kharajti haddii aad baxdo ilaa biidnii idankayga mooyaane haddaad si kale u baxdo fa anti adigu taaliqu waad furan tahay uma dabeetana aadina laha uu fasaxo fi lkhuruuji bixitaan maratan mar inay baxdo ayuu oggolaaday fakharajat way baxday markii uma dabeetana kharajat way baxday bacda daalika markaa la idnay kadib bilaa idnin bay mar kale ku baxday lam tatluq furmi mayso wuxuu leeyahay haweenaydii bu wuxuu ku yidhi haddii aad baxdo idankayga waxaan ahay hadaad ku baxdo waa furanta iska jir gurigaa idan laan kaa bixi karta markuu caynkaa yidhi ayuu haddana mar dambe yidhi waay waan ku fasaxay waa waa ku oggolaaday inaad baxdo markaasay baxday kadibna mar dambe ayay idan la'aan yacni ku baxday furi maysa buu leeyahaadoo dee in shardiya ah ugu isticmaalo in kharajti ilaa biidni saasuu yidhi ma og tahay oo intaasi markaa tikraar keeni mayso beliya tikraar keeni mayso markii hore u idnayna yacni dhaartii way way furfurantay oo markii hore u fasaxay yidhi maaragtay u oggolaaday inay baxdo markaa yemiintii markaa meesha waa ka baxday mar labaadkan dabate ay baxday idinlaanay ku baxday marka iyadu meel cil ay ku soo dhacaysaadoo dee dhaartii markaa meesha ka tagtay buu leeyahy saasuu u socdaa waxyaabaha ay maalan fuqahadu isku khilaafeen qudheedu waa ka mid qofku marka uu wax ku xidhayo oo haweenaydii maalan ficilkaas oo kale haddaad baxdo gurigii ama helolaayaddaad tagto waad furan tahay hadallada noocaas alxalif bialaaq bay yidhahdaan alxalif bialaaq istilaaxooda calaa qowl jumhuur alxalif bialaaq marka iyadu hadal ma leh haddii uu niyeysan yahay oo leey haddaad baxdo ood furantahay uga jeedo furniin hadal ma leh laakiin waxay ka hadlayaan haddii uu maalan min baabin maaragtay alxas aw almanci hadday ka tahay oo ninkani wuxuu rabaa inuu ka reebo meesha guriga ay u soo socotay meeluu diidaya oo ka celinayaan iyana way ku simaman tahay haddii aad halkaa tagto ood furan tahay oo uga jeedo markaa inuu ka manciyo waxaas haddii aadan saayeena waad furan tahay waxay ka gaabinaysa rabaa inuu ku booriyo aduu hadalkaa khilaaf dheer baa qudhiisa ku jira masaa'ilka isku khilaafeen fuqahada in badan waxay leeyihin waa dhacaya aragna waxay leeyihiin arrintaasi baabulyamiin iyo dhaari xaggeed bay gelaysaa marka isagu wuxuu ku socdaa madhabku inuu ay waxaasoo dhan dalaaqa yihiin iyo furiin waaye wuxuu yidhi wain qaala hadduu yidhaahdo kullamaa kharajat mar kastoo ay baxdo kullamaa kharajti dheh mar kastoo aad baxdid buu xaaskiisa ku yidhi ilaa biidnii idankayga mooyaane yacnii idankayga la'aantii mar kastooad ku baxdid buu u jeedaa fa anti adigu taaliqu waad furan tahay fa biayi maratin mar kastoo kharajat ay baxdo bikayri idnihi idankiisa la'aantii ay ku baxdo taluqad way furmaysaa oo tan iyo tii hor farqiga udhexeeya wuxuu noqonayaa kullamaadaa waxay faa'idaynaysaa tikraar oo adawaatu tacliiq markay dib u egeegeen ba waxay leeyihiin kullamadaasi tikraar bay faa'iidaysaa marka haddii uu yidhi mar kastoo aad baxdo waad furan tahay oo saa uu u dhawaaqay mar kastay baxdo hadduu idan siiyo iyo haddii kaleba idanka markuu siiyaba iska daaya marka kale waxaa weye kullamadaasa waxay keenaysaa tikraar oo yani waxaa weeye dee waxay noqonaysaa marka inay dhacayso ile mar kastaad baxdo waad furan tahay buuti waxaa weeye marka ay baxdo furinka waa dhacayan waayahay wain qaala hadduu yidhaahdo mataa waqaca calayki mataa waqaca markuu dhaco calayki korkaaga talaaqii furinkaygu markuu korkaaga ku dhaco fa anti adigu taaliqu waad furantahay qablahu isaga hortibaabaad furantahay alaaa saddex uma dabeetana qaala uu yidhaahdo bacda daalika tacliiqa ou mee hadalkaa ku xidhay kadib anti adigu taaliqu waad furan tahay taluqat way furmaysaa almunajaza kaa munajaskee la gooye waxbaan ku xidhnayn bay ku furmaysaa faqad oo keliya waxaa weeyaan hadduu yidhaahdo mar kastoo talaaq ku dhaco yacani markuu kugu dhaco talaaq adugu waad furan tahay isaga horti baad saddex furan tahay markaasuu waad furan tahay hadaba kuudi markuu caynkaa yidhi maxaa arrinku noqonayaa kaa dambe waad furan tahay unbaa meesha ka soo qaad leh kaa hore waxba suuragal maaha waayo waxaa la leeyahay hadduu dhaco hadduu kaasi dhaco waxay keenaysaa kan munajaska inaanu dhicinte ile wuxuu yidhi haddii aan mar kastoon dalaaq kugu rido hortii baad maxay furan tahay horti baad saddex furantahay soo maa waa yahay marka hadduu yidhahdo waad furantahay hadduu yidhaahdo dee waxaa weeyaan macnaha oo la yidhaahda kii hore markaa wuu dhacay kani markaa dee dhici maayo weyi mid aan lagu dhawaaqin oo aan meesh imanba markaa dhacaya buu leeyahay markaa sidaas darteed waa in la yidhahdo un kan hadda munajaska ah ee aan shardiga lahayn unbaa wax ka soo qaad leh kaa unbaa dhacaya oo haddaanu kan munajaskii dhicinna dee mucallaqii wuu fasaadaya wixii lagu xidhay oo fasaad baa markaa dee ku jira halkaa marka waxaa weeye waxay doorteen inuu yahay kaa ku dhawaaqay inuu wax ka soo qaad yeelanay waman callaqa binafsihi waman callaqa bificli nafsihi fafacala naasiyan aw mukrahan lam yaqac waman xadka callaqa yani xidho dalaaqii bificli nafsihi yani naftiisa ficil ay samaynayso ku xidha in dakaltu daara fa zawjatii taaliqun oo kale haddaan anugu daarta galo xaaskaygu waa furan yahay ficilkii naftiisa ayuu furinkii ku xidhay fa facala waa sameeyey naasiyan xaaluya mid ilowsan oo mase bukraan xaaluya mid la khasbay lam yaqaca dhici maayo alaaqaas ninkii wuxuu yidhi haddaan daarta galo xaaskaygu waa furan yahay waa furan tahay markaasuu wuxuu galay daartii isagoo ilowsan ama isagoo dee inta la qaadayba lagu dhexriday la geliyey oo la khasbay alaaqaas dhici maayo oo dee rufica can ummati alkhada'u wanisyaanu wamaa stukrihu calayh ummaddeeda waa loo kor yeelay ilowga iyo maxaan ku dhahdaa waxaa la yidhaahdo in loo qabto qofku u cilaaway iyo maaragtay khata iyo wixii lagu khasbay wain callaqa bificli hayrihi wain callaqa hadduu ku xidho furiinkii bificli hayrihi kayrkii ficilka ay samaynaya hadduu ku xidho milu tusaaluhu waxa weeye in dakhala zaydun zayd hadduu galo addaara daarta hadduu galo zayd fa anta adigu taaliqun waad furantahay haweenay yahay oo fa dakhalahaa markaa zayd daartii uu galo qabla cilmihi intaanu ogaanin zayd bitacliiqi waxyaabaha lagu xidhay intaanu ogaanin aw amase bacdahu bacda cilmihi buu galay daakiran xaaluya mid xusuusan lahu litacliiqi mid xusuusan uu yahay aw amase naasiyan xaaluya mid hilmaansan waaye markaa suurtaa dambena wa kaana uu yahay hayrkaasi hayra mubaalin midaan u aabba yeelayn bixinfihi kudhicitaankiisa ninkan zawjka ahi waxaynu ku dhocay ka furanta aanu dan ka lahayn dalqad waa furmaysa wuxuu leeyahay wuxuu ku xidhay maalan alaaqii cid kale waxay samayso ku xidho wuxuu leeyahy ninkii zayd ahaa in dakhala zaydun addaara fa anti taaliqun ninka zayd la yidhaha hadduu daarta galo gurigaa soo galo aqalka u galo adugu waad furan tahay markaa ninkii zayd ahaa isagoo aan ogaynba in lagu xidhay ninkaa hebelaya naagisa furinkeeda gurigaa gelitaankeeda inuu ku xidhay aan ogaynba ayuu galay amase wuxuu galay isagoo ogsoon tacliiq ayuu galay laakiin waxa weeyaan wuuna xusuusnaadoo tacliiqa wuu xusuusnaa amase waabay lowsanaa lakiin mar kastaba xaalad kasto xaaladahan hadda ka mid ah nin dan kale ma aha xinfiga halkan uga jeedaa ninkani inuu meeshan intuu waxaan ku dhaco oo intuu isagu galo daarta uu isaguna markaa dee waxaan ku dhaco kaga furanta naagtii nin dan kale maaha oo maaragtay ka murugoon maayo haddii ninku naagta ka furanta iyo maxaan ku dhahdaa wax u ilaalin maayo shaqadiisa maaha amaa ka furtan iskadiisu ninkan zaydi xaaladdu markaa caynkaa tahay way furmaysaa buliya way furmaysaa waayo dee isaga maaragtay shuruud xaaskii isaga bannaanka iska dhigay waxay kaga furantay isagaa la yimi wain calima hadduu ogaado ninkii zayd ahaa bitacliiqi hadduu ogaado waayahay isagoo tacliiq in lagu xidhay daarta hadduu galo habeenay naagtu ka furmayso hadduu hadduu ogaado oo fa dakhala markaa daartii u gala naasiyan xaaluya mid ilowsan baa daartii galay wa huwa alxaaluwa isaguna ninkan zaydii miman buu ka mid yahay yubaali u aabba yeelaya bixinsihi yacni maarata kudhicitaanka waxa kan uu ninkan zawjka ay ku dhaco oo naagtii markaa ay ka furantay waxaana nin maaragtay danaynaya weeye oo aan la rabin oo maaragtay ka ilaalinaya markaa inuu hawshaa fuliyo si aan ninka naagta uga furmin lam taluq furmi mayso buuri furmi mayso oo dee masaladii hore ee maaragtay uu soo tilmaamay oo ficilka naftiisaoo kale aan isagoo naasi aan mukram mulacu ku noqonaya oo rufica almati almati alkhada wanasiya wamastukrihu calayhi iska soo gelaysa oo isaga naftiisuba haddii uu ilowsanaa oo markaa iska leelaanaya waxa kan amase la khasbay waa ti uli dhici mayso taasina taas bay la mid tahoo haba ogaada tacliiqa laakiin maray dadaalu ku jiray uuna galo ku dambaa ku maaragtay insiyaanu ku galay waxa weeye ka furmaysa wain qaala hadduu yidhaahdo in dakhalti daara daarta haddii aad gasho fa anta adigu taariqu waad furan tahay uma dabeetana baanad ay baayina noqoto ka soocanto minhu min azawj ay baayin ka noqoto imaa bidalqatin bay baayin kaga noqotay oo isagoo aan aqal gelinba aw mase bialaain saddex dalqadood bay baayin kaga noqotay uma dabeetana tazawajahaa iyadii uu mar kale guursaday oo zawaajka sharcigu banneeyey buu ku guursaday uma dakhalat iddaara daartii ayay gashay lam tatluq furmi mayso nikaaxan dambe dee nikaax hor waa shardiga lagu xidhaye ka shaqlayskuma laha awey haweenaydii isagoo qaba wuxuu ku yidhi daarta haddii aad gasho waxa weye guriga haddaad soo gasho waad furan tahay markaasaa intaanay gurigiiba gelin ayaa waxa weeyaan buudaqad ku tuuray lamana aqalgelinbo baayin bayba iska noqotay amase saddexdii buuba dee ku furay oo saddexdii baa ka dhammaaday oo saasay baayina ku noqoto ninkeenna waa soo guursa adugu lasu soo noqoy mar dambuu haweenaydii uu soo guursaday arrinkiina waa rahman yahay ogow in dakhalti daari faanta taaliqun arrinkaas waa rahman yahay lakiin goormuu rahmanaa mar hore oo dee guur horuu hakaas waxaa ka dambeeyey ee sheekooyin kale kala tag iyo meher cusubiya ka dambeeyey marka arrintaasi shardigaa mar hore meesha ku xidho gurigaa dagdasho waa furan tahay guur horey ku saabsanee soo celin male waxba ka tari mayso oo furrin wax leha meesha iman maayo markan dambe ee uu soo ceshaday ee u guursaday waxaa weeye taasi waxba yeeli mayso wabillahi tawfiiq ansaxayaa oo qofkii baaliq ahaa qaangaadhay ee caaqilka ee mukhtaarka ay doortay marka khulac waxaa la yidhahdaa min khalci thaw baa laga soo qaatay marada sibitaankeeda oo haweenayda iyo ninka iyo naagtu waxay isu yihiin libaas bay isu yihiin sida ilahay ba qur-aan ku sheegay hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna marka waxaa weeyaan waa firaaqu الزawjati biciwadin bialfaadin macluuma yaعni qofkii dumar ahayd oo la sii daayo wax la yidhaahdo ciwad iyo bedel meherkeedii oo ay bixiso ama wax meherka u dhigmo ay bixiso wixii marba lagu heshiye labadaa qof ay ku heshiyaan o ay siiso oo ay markaa isna uu furo ay saa u kala tagaan ayaa khulc la yidhaahdaa oo taa macnaheedu waxa weye dharkii uu iska dhigay oo uu firaaqeeyey iska bixiyey macnaha waxa weeyaan dee yana waxay bixisay isna furinkii u dhiibay oo lagu kala qaaqay fidaana waa la yidhaahdaa oo sida qur-aanku ku dhawaaqay fain khiftum an laa yuqiima xuduud allahi falaa junaaxa calayhima fima iftadat bihi oo yani fidaa baa lagu magacaabay qur-anku waa ku magacaabay waayo haweenaydii baa isfuranaysa oo waxay iibsanaysaa dalqadii bay iibsanaysaa oo markay waayo markaa wuxuu leey wuxuu ka ansaxayaa khulcigii qof kasta oo maxaanku dhahdaa talaaq uu ka ansaxo waa qofkii baaliq qaangaadhka ahaa ee caaqilka ahaa ee mukhtaarka ahaa ee doortay arrinta tan ayuu ka ansaxayaa wayukrahu ila fii xaalayni wayukrahu waa la kahdaa khulcigii ilaa fii xaalayn laba xaaladood mooyaane axaduhumaa midkood an yakhaafaa inay cabsadaan weeyaan oo baqaan labadii isqabay aw amase axaduhumaa midkood anlaa yuqiimaa inaanay oogin xuduud allah alla subxaanahu wa tacaala sharcigiisa wuxuu waajib yeelay maadaama calى الزawjiya maadaama ay muddata dawaamihimaa intay daa'im yihiin calى zawjiyati reernimo iyo xaasnimo ay markaa daa'im yihiin inaanay oofinay ka baqaan taasi waa mid oo waxa weeyaan haddii labadii qof asalku waxa weeye reerku inuu sakar iyo xasillooni iyo deganaansho iyo macaamilo fiican ay ku wada noolaadaan oo labada daraf inay isfahmaan oo tafaahum u yimaado oo shareecada ay ku wada dhaqmaan oo gurigii noqdo guri huduu'a baa la doonaya marka ninku isagaa furiinka had iyo goor xilka furiinka ilaahay isagu gacanta u geliyey haddii haweenaydii marka ay dhib ka dareento xaggii ninka oo iyadu marka adkaysan weydo waxaa iyana xaggeeda ilaahay u banneeyey inay ninka u soo bandhigto si markaa dhibaatadan u soo dabago'do inay waxoogaa u celiso oo kharashiiso oo uu sii daayo waa shay ilaahay subxaanahu wa tacala xaggeeda uu markaa u fasaxay oo oggolaaday talaadii labada darafana la doonay in la helo oo isagana loogama baahna oo sharciguma oggola inuu daqdiya barashari culays saaro si maxaanku dhahda isu furato taasina wax bannaan ma aha oo in yani lagu sameeyo cadli iyo warwareejin iyo dhibaatayn isagoo raba inuu furo laakiin ka doonayo xoolo arrintaasina waa xaaraan sida qur-aankuba dee uu ku hadlay taasi marka wuxuu yidhi xaaladdaas waa xaaladda koowaad xaaladaasunba hadda aad mooddaa qur-aanku inuu sheegay oo mar haddii gurigii degi waado oo xaaladdu ay adkaato markaasunbaa khulucgu imanaya laakiin xaaladdu inuu iska caadiya haweeneyd inay dalabto furiin deetaa nahyi baa ku yimi waman sa'alat zawjaha alطalaaqa min gayri maa ba'sin faxaraamun calayha raa'ixatu اljanna xadiidka abu daawuud iyo tirmadi ay wariyeen oo xadiis saxiixa qoftii ninkeeda weydiisa furiin weydiisata iyadoo aan wax dhibaatii aanay jirin jannadu waa ka xaaraan buu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka naska qur-aanka wuxuu sheegay marka khulciga laga hadlayo inay haweenu isfurato waxaa la sheegay inaan meeshii xuduuddii iyo shareecada dhaqankeedii aanay suuragal ahayn way adkaatay fain khiftum anlaa yuqiimaa xuduud allaahi falaa junaaxa calayhima fiima iftadat bihi haddaad ka cabsataan inaydinaan oogin ilaahay sharcigiisa oo gurigii dee waxaa la rabaa shareecada in lagu dhaqmo oo lagu maamulo oo qof waliba maxaan ku lahay dhinaciisa ka dadaalo ayaa la doonaya markay xaaladdu caynkaa noqoto laga cabsado arrintaas inay suurogeli weydo wax dhibi kuma sugnaa haweenayd inay isfurato oo meherkii iska celiso oo marba wixii maaragtay ay ku heshiiyaan ay celiso waxaa weeyaan oo dabeetana uu sii daayo wax dhibaato kuma jira baa uu leeyahay maaragtay alla subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo u daliila xadiidka cabdillahi ibni cabbaas oo haweenaydii haabit ibnu qays ee ibnu shamaas ee markay rasuulka u timi oo ay tidhi yaa rasuula allah maa anqimu calaa haabitin fii diinin walaa khuluq ninkaa haabit la yidhaahdo ibnu qays anigu nin aan hadda ku nacayo diin iyo akhlaaqtoona maaha ilaa in annii akhaafu alkufra gaalnimo ayaan ka cabsanaya oo kufraanul cashiir bay qaarkood ku fasireen oo kii diinka baxayd maahee inaan xaq igu laha oofin kari waado oo markaa xuquuda aan ka soo bixi kari waado oo ninkii bay nacday markaas saasaan ka baqayaa bay tiri kufriga kalena waa iska ixtimaali kartaa fa qaala rasuulku wuxu uhi ataruddiina calayha xadiiqatahu beertiisii oo meherka kuu siiyey ma u celinaysaa qaalat nacam faraddat calayhi way celisay waamarahu waamarahu waa amray rasuulku inuu firaaqeeyo fafaaraqahaa xadiidkaas baa isaguna u daliila oo iyana markaa mashkiladiiyo dhib baa meesha taagan oo haweenaydiibaa waxay ka cabatay ninkii inaanay la noolaan karaynin marka waxa weeye xaaladdu markay caynkaasoo kalete baa khulcigu yimaada waathaani an yaxlifa bialaaqi wathaani ta labaad xaaladda labaad ee la karaahiyaystay waxaa layihaha khulciga iyo isfurashada an yaxlifa inuu dhaarto weeye bialaaqi alaa furinkii saddexda ahaa inuu ku dhaarto dalqadihii saddexda ahaa calaa tarki ficli shayin shayin samayntiika tegitaankiina inuu markaa ku dhaarto waa alxarif bialaaqi odhan jireen uma dabeetana yaxtaaju u baahdo ilaa ficlihi shayguu ka dhaartay samayntiisa u baahdo oo fa yukhaalicuhaa haweenaydii markaa u khulco oo furasho ku sii daayo uma dabeetana yatasawajuhaa uu gabadhii guursado uma dabeetana yafcalu uu sameeyo almaxluufa calayhi shayguu ka dhaartay uu sameeyo fainnahu laa yaqacu calayh korkiisa ku dhici maayo altalaaqu furiinkii dhici maayo alalaau ee saddexdaa kamaa sabaqa sayn hore usoo sheegnay xaalad kale halka uunu ku soo kordhiyey oo waxoogaa uun maaragtay xiila xiyal sharciga uu markaa uun ku tirinayo ou leeyahay waa xaaladdan iyana karaaha noqon maysa buu leeyahay yacani labadana xaalo mooye wixii kale waa la diidan yahay buu leeyahay oo tani waxa weeyaan waa alaaqu alaakiibuu ninkii markii hore calaya alaaqu alaa haddii aan gurigaa galo oo kale gurigaa inaan galo haddaan galo waxaa igu ah saddex bay iga furanta oo kale buuhi waay gurigiina inuu galu doonayaa hadduu galana dee haweenaydii saddexdii ka furantay mar hadday saddexdii ka dhaqaaqdayna naagta kala sabre nin inuu soo guursado usoo fura mooyaane xaaladdu markay saa tahay buu wuxuu rabaa markaa xiila inuu sameeyo oo xiiladaas waxaa weeyaa inuu khulci ay ku heshiiyaan inuu markaa waxaa la yaha khulucu ku furo ay bixiso meherkii kadibna markay saa u kala tagaan uu guursado oo markaa dee caqdi cusub ila khulcigu haddii khuluc dhaco dib uu iskaga guursan karaa dib waa guursan karaa marka waxa weeyaan haddii aan markaa hadhowtaynu ka hadli doonnaa qurciga naftiisu ma faskibaa mise waa alaaq oo halkaa markaa waxbaa ku jira hadal baa ku jira haddii alaaq la yidhaahdo dee haddii marka hore ay laba uu furay marna uu qurc ka dhigay dambe jumhuurtu waxay leeyihin markaa dee ka dhammaatay qowlka kale insha allah faskaan waynu ka hadli doonaa markaa uu guursado oo caqdi jadiid ah iyo meher iyo markhaatiyaal cusub uu saa ku guursado oo kadibna wuxuu ka dhaartay gurigaa inaanan gelin haddaan galana saddex bay ka furan tahaydii oo xarif bialaaqii dee maaragtay mucallaqa wax ku xidhnaa uu la yimaado markaa dee furmi mayso oo saddexdii dalqadood ka furmayso markaa xeelada noocaasoo kale lama karahaysan buu leeyahay oo si aan u furmaynin waa tii masaladii hore kamaa sabaqa tii darsigeeni shalayto ayay daba socotee ninkii yidhi haddaan daarta galo in haddaad daarta heblaayay gasho waad furan tahay dabeetana uuba dalqad furay oy baa'ina ka noqotadoo kadibna maxaanku dhahdaa uu dib u guursaday ee wakiilaha hadday daartii gasho hadalkii hore u taagnaa furniinkaas ku dhici maayo tana waa caynkaasoo kale weliba waxay leeyihin markuu intaanu guursan inuuba gurigiis ka galo ayaa fiican oo hadduu dee gurigii galo hadhow isagoo dhaartiis sheekadii dhammaatay naagaanu qaynba oo wuxuu ku xidhay buu markaa gurigii geliyi hadhow tana guursay naagtii aduu taas xeeladda noocaasa ayaa iyada qudheedu ay leeyihiin karaaha maaha waqti saasoo kale wuu samayn karaa waayahay wain kaana zawju safiihan wain kaana hadduu yahay zawju ninkii safiihan safiih hadduu yahay nin maaragtay musrifah oo safiihnimo iyo fudaydnimo lagu sharay saxa wuu ansaxayaa khulcuhu khulciisi wuu ansaxayaa walaa yaix oo nin maxaan ku dhahdaa aan tasarufkii maalka loo ogolayn oo safiinnimo loo sharay waa nin musrifa oo dhaqaalihii buu iska ciyaarayaa oo intaa maxaan ku dhaha wuxuu ku isticmaalayaa waa raggaa dee qaadka cunaya ee xoolahoodii maaragtay qaadka ku qaylaya isku sufaa weeye kuwaa mar horaa shareeca hadday jirto waa hora laga fadhiisin lahaa shaqadoo lagala wareegi lahaa xoolaha mar haddii cagtii ay ku bixinayaan qaad iyo sigaar iyo waxaa waxaa weeye waa laga fadhiisinaya mar hora lagala wareegi lahaa xilka oo lasoo saari laha maarata qaraar sharciga maxkamaddu dadkii markaa xigtadiisa baa loohan laha talada gacanta ugu haya mas-uul maaha kuwii noocaas ahaa ee la sharay khulcigiisi ma ansaxayaa ile xooluu gacan kaga dhigayaa xoolihina waa loo diiday inuu ku tasarrufa loo maamule waa ansaxayaa way khulcigiisu ode waana baariq caaqil halkii xoolihiina waxaad rabaa inu hadhowta gacan ku wareejiyo weligiisii farta ka saaro oo cibaaradii manhaajku waxay ahayd wawajaba dafcu lciwadi ilaa weliyihi waxaa ku waajiba ciwadkii uu ka qaatay haweenayda inuu weligii farta ka saaro ila gacan kuhayn bu awalba isagaa gacanta lagu hayay oo waa loo maamulayay walaa yaصixu khulcu safiihatin walaa yaصixu ansixi maayo khulcu safiihatin mid safiihad ah khulceedu ansixi maayo oo de iyadu waata xoolaha bixinaysa oo maalka maaragtay dhiibaysa oo isfuranaysa marka iyada maalkii dee waa laga mamnuucay oo looma ogolayn tasarufka ah walaysa lilweliyi weligii uma sugna an yukhaalica inuu khulco imra'ata طifli wiilkii yaraaya ninka ahaa ee naagta qabay waxaan ku dhahdaa inuu maara ku khulco yani maxaan ku dhahdaa khulc inuu sameeyo weligiisu arrinta ansix mayso manaa waxaa loo jeeda halkan ifligani waa wiil yarbaa wuxuu qabaa haweeney marka waxaa weeyaan wayasixu soo maaha muxuu yidhi walaysa wuu yidhaa walaysa lilweliyi ninkii weligaha uma sugna inuu khulco haweenaydi masalan dee ilmo yaroo aan isagu xilqaad ahayn baaba loo guuriyey qof dumar ah marka weligiisi inuu arrintii ku tasarrufo oo isagu yidhaha wiilkan yari tala male ee naabalkeen maxaan ku dhaha wixii aad bixinayso oo halkaa isagoo heshiiska u ka galo oo arrintii dhammeeyo arrintaas weligii xaq uma lahaa waayo alaaqa dee zawj buu ka ansaxayaa weligeenna dee zawj naagta uma aha inuu isagu markaa hawshii la galo wax saxma ile alaaqa may jiro furin baa imanaya midda kale waxaa weeye wuxuu arrintaasi ay tagsiinaysaa qaradkii iyo hadafkii isagu lahaa ee uu si un yeeli lahaa ayaa markaa la dhaafinaya marka uma bannaana weligu inu arrintaa guda galo walaa an yukhaalica aiflata bimaaliha walaa lilweliyi uma sugna weligii an yukhaalica aiflata yacni gabadhii yarayd ee la qabay inuu khulaco bimaaliha maalkeeda ku khulaco looma bana uma bannaana wayasixu waxaa ansaxaya bimaali lweliyi ninka weligaa maalkiisa inuu ku khulacaas waa bannaanta tanna waxa weeyaan dee gabadh yar baa maaragtay oo aan qaangaadh ahayn baa nin loo guuriyey aabbihii xaq ma u leeyahay ama weligeedii kale walaalkeed xaq ma u leeyahay inuu khulac waxa la yidhaahdo uu ninkii gabadha qabay la galo yidhaahdo barmeerkii baan kuu celinayaa gabadhan yartaa faraa kala baxa oo maalkeedii markaa maalkii ay meerkay qaadatay meerkeedii baan celinayaa oo ku tasarufo xaq ma u leeyahay jumhuurtu waxay leeyahan intaas ma bannaana waayo dee bidcigani mutaqawim maaha wax la qiimayn kara maaha arrintuna tafaahum iyo qiimayn bay u baahan tahay midda kale waxay yidhahdeen waa xaqeydii buu ridayoo de qofkan dumara ninkan waxay ku leedahay mariin iyo masruuf iyo waxbay ku leedahay kaas waa qowl iyadoo khilaaf baatan ku jira maalikiyadu waxay leeyihiin iyo bacd mutaahiriin alxanaabila waana qowlka uu doortay sheekhu islam ibnu taymiya aabbuhu xaq buu u leeyahay gabadhii yarayd ee ninku qabay inuu maalkeedii ku khulco hadduu maslaxa u arko oo de hadday maalkeedii maaragtay waxeedii buu ka qaadayaa waxaa weeyaan nafteedii buu dhibayaa caqligeedii baa u baqayaa sida uu markaa gabadhan yarta oo ninkan maarata u maamulayo waalidku marka waa soo tadkhulaya waanaad soban karta arrintaasi marka maslaxada xaggeeda inay qawaacid sharica waafaqayso oo marka haddii gabadhii yarayd ninkii qabay ee uu dhibaataynayo oo maxaan kula yeelayna qaangaadh ahayn aabbihii marka inuu xaalad markuu qiimeeyo inaan ninkan laga furo oo khuluc le war haddii aad wixii kaaga baxay baan kuu celinaya gabadha siidaa waxaa weeye qowlkaas waxaad moodaa qowl wajiiha oo maalkee ay qaadatay oo meerka ahaa uu hayay waalidkeedu inuu celiyo waxaad moodaa inuu yahay qowl macquula oo maaragtay waafaqaya shareecada iyo usuusheeda maalkiisa inuu ku furtanayana dee waa ansaxaysa wayasixu bilafdi alaaqi wayasixu waa ansaxayaa khulcigii bilafdi alaaqi alaaq lafdigiibuu ku ansaxayaa wa lafdi alkhulci khuluc lafdigii iyo ereygiibuu ku ansaxayaa wadaalika tusaale waxaa weeye milu anti taaliqun adugu waad furan tahay calaa alfin kun ayaad ku furan tahay buuri ay ka wada hadleen wuxuu ohan jiray khulcigii aw amase khaalactuki yacni waan ku khulcay calaa alfin baan kugu furay oo kugu furtay oo maaragtay dee aad kugu sii kugu madax bannaanaynaya fain qaalad hadday tidhaahdo qabiltu waan aqbalay baanat way furantay marka wa lazimaha alalf kunkii baana ku waajib noqonayo oo laga doonaya inay bixiso marka wuxuu leeyahy halkan lafdigan talaaq iyo lafdi khuluc intaba waa loo isticmaali karaa masalada marka waxaa weeyaan erayada xaggooda cibradu ma aha alfaadda oo waxba lafdi mucayana la shardin maayo sida raajixa ah siiqo iyo qaab mucayanana in laysku maaragtay kalifo ma aha oo ama lafdi khulca ha ahaado ama lafdi talaaq ha ahaado ee waxaa weeyaan qaab kasta oo keenaya in qofkaas ay isfuratay oo waxna bixisay isaguna u saa ku furay oo ku sii daayey oo furasho oo fidye ah way ku ansaxaysaa ibnu taymiya mujadka labayo soddonaad fataawadiisa safxadda saddex boqol wuxuu leeyahay famataa faaraqahaa biciwadin fa hiya muftadiyatu linafsiha bihi mar kastoy yani ciwad iyo bedel isku sii dayso oo isku maaragtay uu ku firaaqay oo ku sii daayo waa isfuratay wa huwa khaalicun laha biأyi lafdin kaana liأna الاctibaara fi اlcuquudi bimacaaniiha laa biاlalfaadi waqad dakarna wabayana ana alaaثaara الhaabitaa في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس وغيره تدل دلالة بينة أنه خلع وإن كان بلفظ الطلاق خلاصة ورك عوية اعتبارك وعلى تابقلك تحقلين أيوبان وعويان إن تي معاني دلو تشيدو وإن قف كان لفري ينعي واحد بحسي يسونا مركة أو فرين كليين تاهم بقى مركة أدلة يا حديث أو تصارين يان لكن يري قارة يسيغة قارة وحبين ليش كلها زمين معها wakadalika saa waxaa la mid ah oo khulcigu ansaxaya in qaala hadduu yidhaahdo in actaytanii haddii aad i siiso alfan kun haddaad i siiso fa anti adigu taaliqun waad furan tahay fa acdatu ay siiso baanat way furmaysaa haddaad kun siiso waad furan tahay markaasay kunkii bixisay dee khalaas waxay noqonaysaa khuluc bay noqonaysa oo mar- meesha waxaa ka muuqata xoolo la baxshay isna uu furin ka dhiibay waayahay wakadaalika taa waxaa kula mid a idaa waqtiga qaarda ay tidhahda haweenaydii iyadoo inta hadalka bilowday طalliqnii calaa alfin طalliqnii fur calaa alfin kuligu fur kun baan ku siinayaa oo kunkii maaragtay meherka ahaa ayaan ku siinayaa ee doolar waxaad yeeshaa iskaga siidaa oo faqaala uu markaa isna yidhaahdo anta adigu طaaliqun waad furantay baanat ba- way way baa'intoo waa furantay walazimaha waxaa ku laazimayaa iyadiina alalfu kunkii baa ku laazima kunkii bay bixinaysa wamaa jaaza an yakuuna sadaaqan jaaza an yakuuna ciwadaa wamaa shaygii jaaza bannaanaada an yakuuna inuu ahaado sadaaqan maher inuu ahaado jaaza waa bannaan yahay an yakuuna inuu ahaado ciwadan bedel uu ka hada fi lkhulci furashadii inuu bedel ka hada waa bannaan yahay yani waxaa weeyaan wax kastooo meher noqon kara oo maal kasta oo dee shay kastoo mutabawal ah mutabawal ah oo la ma- maalaysto baa loo jeedaa waxaa weeyaan ee khulcigiina waa ku ansaxaya oo waxay isku khilaafaan fuqahadu ama madaahibtu miqdaarka ama qadarka khulcigu ku ansaxaya waa intee ama waxa weeyaan meherkeedii uunbaa meherkii ay lahayd bay bixinaysaa oo lama ogola markaa wax ka badan inuu ka qaato macaynkaasa mise waxa weeyaan waa waxay ku heshiiyaan eh, fii maa taraadayaa waxay labadooda ku heshiiyaan oo isku hesha- haba ka badato hadday doonto meherkii haba ka yaraato hadday doonteen masalada halkaasaa khilaaf kaga jira jumhuurtu waxay leeyihiin waxa weeyaan eh, waa la bixin karaa wixii eh, meherku ah wax ka badan waa laga yarayn karaa labadaa qof waxay ku heshiiyeen ayuu noqonayaa maxaan ku dhahay khulcigii oo waxay deliishanayaan falaa junaaxa calayhima fii maftadat bih wax dembi korkooda ma aha yani wax isku furatay fii maftadat bimaadu cun bay keenaysaa wax isku furato ama ha yaraadaan ha bateen Eh, rubayc binti mucawid ayaa iyana ninkeedii eh, iska khulc iskaga furtay bikulli shayin tamliku wax kastoo haysatay faqaasamatu fii daalika arrintaas ay usoo dooday ilaa cusmaan bn cafaan faajaaza wuu baneeyey oo aahaar badan baa jirta oo tusinaysa eh, maxaan ku dhahda inay saxaabadu wixii ay isku furanayeen markay eh, hawada ay isku furanaysay waxa weeyaan sugay iyadoo aan markaa loo egaynin meherkeed intuu ahaa oo yaan la dhaafin iyadoaan loo egaynin qowl labaad baa wuxuu leeyahay meherkeed wax ka badan ma bixin karto kamana qaadan karo hadduu ka qaatana xaaraan buu qaatay Atur- ataruddiina cadiiqatahu buu idha beerti beertiisii ma u celinaysaa taas bay deliishadeen ama ziyaadatu falaa na riwaayad bay ahayd inkastoo eh, ibnu xajar filxibaariga uu leeyahay ziya- ziyaadaasi maaha maaragtay marfuuc maaha marka eh, qowlkaasaad mooddaa odhanaya jumhuurta inaan eh, aynay waxay ku heshiiyaan ay tahay baad mooddaa inuu xoog badan yahay falow khaalaca bimajhuulin falow khaalaca hadduu khulco bimajhuulin shay majhuula labadayda addoon mid ka mida ayaan kugu khulcay aw amase hayri mutamawalin waxaan maal noqonaynin xoolo noqonaynin shareecada xaggeeda ayuu ku khulcay wadaalika kalkhamri oo kale khamrigiiba weeye baarda way furmaysaa waaya bimeher mili bay ku furmaysaa meher mili iyadoo kale meherka laga bixiyo oo haddii waxaan maal ahayn lagu khulco ama shay majhuula lagu khulco khulcina waa dhacaya waxaynu isu rogaysaa in meher mithlu la bixiyo meher mithligu waynu soo sheegnay horeynu soo marray yani wixii uun iyada oo kale iyo laga qaato ayaa markaa la bixinaya wa huwa bilafdi اlkhulci طalaaqun sariix wa huwa yani waxaa weeyaan khulcigii injara hadduu ku socdo bilafdi اlkhulci khulciga ereygiisa hadduu ku daraaro ku yimaado طalaaqun furiin weeye طalaaqaasu sariixun cad oo iyaga qudhowda waxay leeyihiin eh, khulciga naftiisa wuxuu leeyahy kinaaye iyo sariix oo lafdi lkhuucuna waa طalaaq sariixa erayada kalena waxaa laga yaaba inay noqoto kinaayo marka waxay isku khilaafsan yihiin oo masale ayan ah khulcigu ma faskhiba mise waa طalaaq oo jumhuurtu waxay leeyihiin waa furiin furiin weeyaan oo waxay deliishadeen aqbil xadiiqataka aqbil xadiiqa waطalliqhaa taطliiqatan riwaayad baa ah waطalliqhaa taطliiqatan laakiin waxay kaga jawaabeen qolyaha kale lafdigaas ilmursal iyo sida bukhaariba uu ishaaray duruqda saxiixa ee xidhiidhsanna ee xadiidku ku yimina oo dalliqaa tadliiqadna kuma jirin waayahay waxay kaloo soo deliishaa ibnu cabbaas xadiidkiisii oo duruqdiisa waxaa ka mid ahaa jacala alkhulca tadliiqatan baa'ina yacni khulcigi wuxuu ka dhigay dalqad maxaan ku lehay baa'in baa'in ah taa qudheeda waxay leeyihin waa daciif qowlka labaad wuxuu leeyahy khulcigu waa faskh oo talaaq ma aha ee waa faskh waana qowlkii qadiima imaamu shaafici iyo riwaaya imaam axmed iyo abu isxaaq ibnu rahawey iyo abu thawri iyo daawuud aلظaahiri waana madhabka cabdillahi ibn cabbaas oo u doortay ibnu taymiye iyo talmiidkiisa ibnuqayim iyo sarcaani qudhiisu risaalayan u leeyahy o layihahdo minxat lkafaar oo kitaabay xaashiyatu downahaar xaashiyadiisa ah ayuu aad buxuud kaga qoray uu ku raajixyeelayo inuu yahay waxa la yaha khulcigu inuu faskhi yahay cumdada ugu weynay deliishanaya waxaa ka mid ah aayadda qur-aanka aطalaaqu marataani faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره آيات داس أو طلاقي ومرتان ليليو horta waxaa lagu sheegay laba jeer xaggaas oo mar buu furay mar labaadna uu fura laba jeer intaas rajcadu waa labadaa jeer markaasaa khulcigii lagu xejiyey oo oo khulcigii maaragtay noocii khulciga la odhan jiray markaasaa haddana dalqaddii saddexaad baa lagu xejiyeyoo fain طallaqahaa falaa taxiyu lahu xataa tankixa zawjaha markaa tii saddexaad tagtay meesha haddii layahay markaa khulcigu waa talaaq imsaa soo baxaya maxaa soo baxaya afarta qawada soo baxayd soma marataan iyo maxkhulcigoo mid ahaa iyo fain dallaqaha oo marka saddexaad ah markaa dee tan dhexda ku jirto fidyada ah ee taamacanaed marka waxay leeyihiin khulcigu hadduu talaaq yahay afar baa meeshaa soo bixida laakiin saddexdii dalqadoodna waa la sheego aayaddu way sheegtay mid isfurasho la yidhaahdo isagu kaa ka duwanan talaaqayna fasakhana way sheegtay ibnu cabbaasna wuxuu uhi maa ajaazahu almaalu falaysa bitalaaqin wixii maal banneeyo طلاق ما أها يعني معناه وعويا وخلق و... وشيء كما فسخ عبد الرزاق كتاب إذن وكان معهم كل هذا مصنف وعقر كم ده الربيع بنت معوذ بن عفراء آه أنها اخترعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قل عيه سميس عهد رسولك فأمرها النبي أو أمرت أن تعتد بحيضة وحال فري إن هل حيضة ترسطه في المدي بان وريوان حديث صحيحة oo wejhu dilaalu muxuu noqonayaa wejhu isdilaafku see noqday muxuu noqonayaa dee haddii leeyahay waa talaaq ciddadeedu maxay noqonaysaa yaa dee dumarku si aan jireen haddii marka ay aan xaamilo ahayn maxay noqonaysaa alaatu quru soo marhati alaatu quru day kuwa xaydka qabayta haddii se la yahdo waa faski maxay tirsanaysaa hal xayday tirsanaysaa xadiidkuna wuxuu tilmaamay tactadi baxayda baa la yidhi xaydo qof leeyaha tirsana oo baraa'atu raxim baa raba in la ogaado uune waxaa weeyaan waa khuluc lama yidhaahdo waa fask ee lama yidhahdo talaaq midda kale waxay leeyihin tani ila muraajaca maroo rajcayo soo cesho ma lehee waa loo soo gaabinaya wixii la odhan jiray maxay caddadii baa loo soo gaabiyo waxaa leey si markaa aysa hawsheeda isaga dhamaysa haduu dhawti soo guursanaysa u taallaa qowlkaasi aad buu wajuhu yahay oo markaad aymo badan eegto iyo adiladeeda inuu xoog badan yahay waxaa la isweydiin karaa oo samarada khilaafka arrinta udhexaysa maxay tahay halkaasaa nuxriga muhimku u yahay maxaa u dhexeeya in la yahah waa talaaq iyo in la yahay waa fask haddii la yihahdo waa talaaq oo ninkani qoftiisii dumar ahayd mar hore uu laba jeer furay wuu furay wuu soo ceshay wuu furay laba jeer isagoo furay bay hadda khuluc ahliya ku kala tageen khuluc bay ku kala tageen haddii qowlka jumhuur aynu qabanno odhanaya waa waa talaaq kaa saddexaadna muxuu noqonayaa yaa talaaq buu noqonaya maxaa hadhay de markaa haddii saddexdee dhacday lagu ka dhaqaaqdi oo falaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan hayrah bay noqotay haddii leeda waa faski oo mar hore uu furay oo mar labaad uu furay oo dalqadi u harhsanayd oo faski ay ku kala tageen oo inaana waxa weeyaan khulci baa lagu kala tegey khulcina faski buu ahaa haya maxaa jira dalqadii waa usaarsanta adhto boqol jeeroo khulcihadha bay ku leeyihin boqol jeer khulcihadhaco waxay ninkii naagti guursanaya waa meensanaya oo khulcigu waa faska wax dalaaqa maaha wabilahi tawfiiq raximah allahu tacaala faslun man shak hal dal hal طallaqa ma furay zawjadiisii am laa lam tuطallaq yani lama furin oo qoftaasi qof furantay maaha walwaracu sida wanaagsan ee xalaal meeradka ama taqwada le waxaa weeye an yuraajica inuu soo ceshado haddii uu ka shakiyo asalkii طalaaqa ma furtay mise maad furin may furmin weeye waxyaabaha aad ugu deliishadaan waxaa ka mid ah xadiidkii cimraan ibni xusayn oo rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi looga ashtikooday ninbaa waxaa ka sheegtay in salaada gudaheeda waxoogaa uu shakiyo yukhayalu ilayhi in ay wax neef ka soo baxday iyo inaana ka soo bixin ayuu yuu isboodsiinayaa markaa rasuulku wuxuu laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan yaanu ka bixin ilaa uu maqlo cod ama ur ay helo xadiidka bukhaari muslim way wariyeen marka ibnu kaiir kitaabkiisa irshaad faqiih ilaa macrifati adilati tanbiih ayaa wuxuu xadiidka markuu keenay wuxuu leeyahay imaamu shaafici baa wuxuu deliishaday xadiidka baalqiyaas haddii uu shakiyo ninkii haweenaydii ma furtay mise maad furin inaanay furmaynin walwlaa an yuraajic sida fiican waxa weeyaan buu yidhi inuu soo ceshado waaba haddii marka ay tahay lirajc ay tahay waxaa kaloo da imanaysa dac maa yariibuk ilaa maa laa yariibuk wixii ku shahi geliye iska daaba oo waxaan ku shahi gelin u baxadii shakigaba iskaga saar oo maaragtay iskaba soo cesho wa in shakka hadduu ka shakiyo hal tallaqa ma furay dalqatan hal dalqa miyuu furay aw amase agsara mise inka badan ayuu furay buu ka shakiyey waqaca waxaa dhacaya alaqallu ka yar baa dhacaya oo ma hal baa kaa dhacday mise laba ayaa kaa dhacay buu ka shakiyey waxay noqonaysaa markaa in hali ka dhacday hal dalqa ay ka dhacday oo taa qudheeda waxay u deliishanayaan idaa shaka axadukum fi salaati falam yadri alaaan sallaa am arbacan falyabni calaa mastayqan haddii qofkii ka shakiya salaadda gudaheedii ma waxaa tukatay ma saddex ragcadood baad tukatay mise waxaad tukatay afar ragcadood baad ka shakiday waxaad wax ku dhisaysaa inta yar baad ku dhisaysaa oo inta hubaasha ah ee yaqiinta ah oo ah saddex marka saddex inaad tukatay unbaa marka asala tanna waxa weeye saasunbay la mid tahay bay leeyihiinoo haddii uu ka shakiyo ma hal dalqad baad riday mise waxaad riday laba dalqadood iyo ka badan waxay noqonaysaa hal uun inu dhacayso hal unbaad ma dhacayso wey waman allaqa qofka waman axadka allaqa fura alaaan saddex fii maradi mawtihi geeridiisa xanuunkeedii oo markuu xanuunsanayey ee sakaraadku hayey saddexi fura haweenaydii oo dabatana saa ku dhinta lam tarishu dhaxli mayso qofkaa isagaa almuallaqatu tii la furay waxba dhaxli mayso oo alaaqu marna waa alaaq rajci ah oo wax kugu harhsan yihiin oo ad soo ceshan karta haweenaydii marna waa alaaq baa'in ah ama baa'inuuna suqra haata ama kubraaba haatee oo dee guur kale uma baahan haddii markaa furiinkaas uu yahay furiin talaaqiis uu rajci yahay oo haweenaydii ninka uu soo ceshan karayo waxu dhiman yihiin haddii uu dhinto isagoo furay dalqadii rajciyada ay ku jirto waxa weeye way dhaxlaysaa way dhaxlaysaa iyadu waa ijmac arrintaas ibnmundir uu soo guurinaya wa ajmacuu calaa anna muطalliqa zawjatihi طalaaqan yamliku fiiha rajcataha ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه يعني هدي فر هوينيدي او طلاقي رجعيده ku jirta ciddadiina wali aan dhamaysan hawayaan way dhaxlaysaa hadduu saa ku dhinto ee iyana waxay tirsanaysaa ciddadii way ka guuraysaa ahayd maxaan ku dhahay tii wixii la odhan jiray dee rajcigii oo islaan laga dhintay bay u guuraysaa ciddadeedii arrintaa waxaa soo naqliyey ijmaaca baqawi iyo ibnu taymiya iyo ibnu qudaama iyo ninka le ibnu mundir inta way soo guuriyeen waxaa marka hadal ka jiraa haddii talaaqaas uu yahay sida halka uu ku sheegay hadda maxaan ku dhahdaa talaaq maarata haweenaydii maaragtay baa'ina ah oo saddexdii dalqadoodba la furay hadday tahay oo iyadoo ciddadii ku jirtana uu geeriyoodo khilaaf baa ku jira ma dhaxlaysa mise dhaxli mayso imaam almusani oo tilmiidkii imaam shaafici ah waa soo guurinaya labada qowlba oo wuxuu leeyahay idaa طallaqahaa zawjuhaa alaaan mariidan qowlaani tariuhu walaakhar laa tariuhu way dhaxlaysa iyo dhaxli mayso oo raggale dhaxli mayso waxay leeyihiin asbaabtii waxaa lagu dhaxliyey oo zawjiyada ah oo xaasnimada meeshu way go'day oo rajada kama qabo haddii xitaa maaragtay dee ay waan soo ceshayna wax suuragala ma aha mar hadday taasi kala go'dayna dhaxalna shaqo iskuma laha ibnu qudaama qudhiisu khilaafku wuu soo naqlinayaa ibnu taymiya fataawadiisa waxaa ku qoray mujallada koob iyo soddonaad safxadda saddex boqol sagaal iyo lixdan oo la weydiiyey haweeney ninkeedii uu furay iyadoo xanuunsanaysa isagoo xanuunsanayo xanuunkii sakaraadka uu hayo ayuu furay isagoo ujeeddadiisuna ay tahay inaanay dhaxlin maxaa la yeelayaa wuxuu leeyahay in kaanat mutallaqa talaaqan rajciyan wamaata zawjuha wahiya fi lcidda warihathu biitifaaqi almuslimiin hadduu rajci yahay oo uu furay iyadoo talaaqii rajciga ku jirta marka ay uu dhinto waxa weeye inay dhaxlayso waa laysku waafaqsan yahay wain kaana alaaqu baa'inan kalmuallaqati alaaan haddii alaaqu baan yahay oo saddexu ku furay wariathu ayضa cinda jamaahiir aimati اlmuslimiin jamaahiirtu say qabto way dhaxlaysaa iyana wa bihi qadaa amiiru muminiina cumaan bn cafaan cumaanna caynkaas xukumay buu yihi markaa su-aashii la weydiiyaba waxaa ahayd nin doonaya inuu aanay dhaxlin buu rabaa saa darteed baa waxoogaa tafsiilka in la geliya baad mooddaa qowlka ugu dhow inuu yahay oo odhanaya saddex buu ku furay isagoo uga jeeda inaanay dhaxlin markay caynkaa tahay lagama xarimayo dhaxalkiiyo dhaxalkii bay leedahay haddii isagu iska furay isagoo aan qasadkaasiba jirin ee uu markaa baa'ino ka dhigay oo saddexdaa saa ku furay oo xanuunsaday oo saa markaa ku tago qowlka raajixa markaa waxaa weeyaan inaanay waxba dhaxlaynin in saa loo kala tafsiiliyo ayaad mooddaa qowlka ugu dhow noqon karo faslun idaa allaqa alxoru alqatan aw alqatayni idaa wakhtiga allaqa uu furo alxoru kii xorta ahaa alqatan hal alqa hadduu furo aw amase alqatayn laba dalqadood uu furo aw amase allaqa alcabdu addoonka uu furo alqatan hal dalqa uu furo bacda adukhuuli yacni markuu guri galay ee markaa ula aqalgalay ay sarkeen dabadeeda bilaa ciwadin bedel la'aanna uu ku furo isagoo aan khulc iyo wax layihahda la imanin falahu ninkaa waxaa u sugnaaday qabla an tanqadi alciddatu ciddadii intaanay dhammaanin ka hor an yuraajica inuu soo ceshado ayaa u sugnaatay sawa'an waxaa siman radiyat inay raalli noqotay oo soo celinta ay ku raalli tahay am laa ama yaanay ku raalli noqonin wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika waa kaa la yidhi halkan wuxuu ku hadlayaa alaaqii rajciga ahaa oo haweenaydii haddii ninkii uu furay haweenaydiisii ila saddex dalqadood buu ku qabay oo hal dalqad uu ku furo laba ugu dhiban yihiin ama laba ay tagaan oo mid u dhiban tahay mar haddii talaaqaasi rajci uu yahay oo ninkii xortaa saddex buu ku qabaa addoonkii waa laba isla markaana dukhuulna u dhacay noocan lagu furayna aanu ciw ahayn khulc aynu soo maray aan ahayn wuxuu ninkii xaqu leeyahay intaan ciddadu dhammaanin inuu haweenadii soo ceshado inuu soo ceshado waxna la shardiin maayo inay iyadu ka raali noqoto iyo inaanay ka raali noqonne isaga ayaa xaqula soo ceshiga wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna raggooda ayaa u gar leh oo u xaq leh soo ceshiga marka waxa weeyaan dalaaqa rajcigaah waxyaabaa u daliilka waxaa ka mid ah aayadda alla subxaana wa tacala u leeyay waidaa طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bimacruuf haddaa haweenka furtaan oo fabalagna ajalahunna bimacnaa qaarabna ay dhoweeyaan madashii loogu talagalay ee cidda tirsiga fakuhunna bimacruuf waa rajcinimadii markaa waxaa ku haysataan macruuf oo dee soo si wanaagsan oo qabso u soo ceshada ama dee sii daaya sancaani oo kale kitaabkiisa subul asalaamka uu ijmac buu soo guurinayaa waqad ajmaca alculamaau calaa ana azawja yamliku rajcata zawjatihi fi اطalaaqi الrajciy maa daamat fi اlcidda min gayri ictibaari ridaaha wa ridaa waliyiha idaa kaana aطalaaqu bacda almasiis waxaa culimmadu ku ijmacsan yihiin ninka ninku inuu milkiyey maxaanku dhahdaa waxaa la soo ceshiga haweenayda mar haddii ay ciddadii ku jirto iyadoo aan waxba la tixgelinaynin xagga raalli ahaanshaha haweenayda iyo raalli ahaanshaha weliga toona midna ictibaar la siin maayo mar haddii talaaq uu rajci yahay markaa shuruud bay leedahay arrintaasi oo soo ceshigu shuruud buu leeyahay shuruuddeeda in la fahmaa waa muhim shuruuddeeda waxaa ka mida koow horta talaaq waa inuu rajci yahay oo waa dalqaddii hore ama waa dalqaddii labaad tii saddexaad hadday dhacdo khalaas ma soo ceshan karo qodobka labaad waxaa weeyaan wuxuu rajcigaa soo ceshigaas uu suuragal noqon karayaa marka haweenayda uu u galmooday oo is arkeen ee haddii uu intuu meherun ku xidhay uu furo wax soo ceshi liyaha ma jiro idaa nakaxatum lmu'minaat uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha haddii aad haweenkaa guursateen furtaan idinkoo aan taabannin oo masiga halkan jimaac baa loo jeedaa waxaa weeye cidda tirsi wax ciddo oo markaa la tiriya ma jirto markaan cidda la tiriyaa jirinna baa inay kaa noqotay markaad ku riday dalqadii kaa dhaqaaqdoo kala jicirate xanaabilada waxoogaa jumhuurta khilaafsan iyagu waxay leeyihiin khalwada saxiixada ah haddii qolkii intuu la galo haweenaydiisii albaabkii la xidhoo daha la sii daysto halkaa ay wada galaan waxaa weeyaan xukmu dukhuul baa la ictibaarinaya ama ha taabtamayaanu taabannin qodobka saddexaad waxaa weeye inay fatradii ciddada ay tahay oo intii ay ciddada ku jirtay oo maalan waa dawaatu xayd waa tii xaydka helaysay saddexdii qur'ay gudihiisa oo saddexdii xayd gudihiisa haddii maxaanku dhahdaa buu soo ceshan karaa laakiin haddii muddadii dhammaatay soo ceshi markaa xaqumana guur iyo meheer cusub mooyaane qodobka afraad waxaa weeyaan furqadaas inaanay ahayn biciwad ciwad inaan ahayn ciwadka maxaa looga jeedaa khulci waa inaan ahayn oo haweenaydii haddii ay khulucsanto oo meherkii ninkay u celiso oo ka iibsato maaragtay dalqadihii ma soo ceshan karo dib in loo meheriye mooyaane marka taas baa waxaa la yidhaha shuruudda marka la helo ayaa rajcigii ansaxaya walahu an yualliqahaa walahu wuxuu leeyahay ninkii zawjka ahaa ee haweenaydiisii furay ee rajcida ay ku jirtay an yualliqahaa inuu furo oo wixii kale siyaari kaba dabageeyo ayuu leeyahay maalan wuu furay hal dalqad buu ku furay markay adugu xoogaa bil adugu maaragtay ay joogtay labaatan cishaa toona cisho ayuu haddana mid kale ka dabageeyey qaabkaas buuga hadlayaa oo way bannaan tahay bay leeyihin caynkaa in la sameeyo waana masala khilaafiya jumhuurtaasay